Makaratasi ya nylon ndio tumekuwa tukitumia hasa kwa zaidi ama kwa hali ya juu kwa mambo ya kupaka. Sasa kujipanga kwetu ni kuona jinsi ambavyo mtu ataweza kutumia the plastic uh, containers ama makaratasi ya kaki na jinsi ambavyo mtu anaweza yapata kwa njia rahisi.
james njenga waxa uu ka mid yahay ganacsatada ka howlgala magaalada kiambu wuxuu ka walwal qabaa saamaynta ay ku yeelan doonto marka uu howlgalo sharciga ka dhana isticmaalka bacaha kenya ayaa waxay caan ku tahay isticmaalka bacaha kuwaasoo si bilaasha dadka loo siiyo markay wax iibsadaan dowladda ayaa waxay hadda juhdi weyn gelinaysaa sidii u xakamayn lahayd isticmaalka bacaha bacaha ama balastiga ayaa waxay saameyn weyn ku yeesheen bidhicda dhammaan magaalooyinka dalka maadaama aysan jirin qaab wanaagsan oo magaalooyinka looga saari karo qof kasta oo ku howlan in dalka bacaha la soo geliyo qofkii iibiya iyo kan isticmaalaba waxaa lagula simi doonaa inuu bixiyo ganaax lacageed oo gaaraya laba milyan oo shilinka dalka ama hal sano oo xariga ganacsatada ayaa hadda waxay haystaan muddo saddex iyo toban maalmood ah inay u hoggaansamaan sharcigan Lazima commodities ambazo sisi huuza zikiwa takeaway kama ni raw meat ama ni vitu kama chips na vitu zingine zitaweza kuwa uh, zikipandishwa bei kidogo, sababu the usual nylon papers tulikuwa tunaipata hasa kwa shilingi moja shilingi mbili the normal size, lakini sasa ile plastic container kuipata ni kama 10 shillings.
shirkadaha soo saara bacaha ayaa waxay gaarayaan ilaa iyo boqol lix iyo toddobaatan ururka ay ku buhoobeen soo saarayaasha dalka ayaa sheegay in boqol kun oo qof ay shaqla'aan noqoni doonaan waxaa hadda kadib la adeegsani doonaa nidaamka ugu wanaagsan ee xirmooyinka lagu iibini karo qaar ka mida subabakedyada dalka ayaa bilaabay inay isticmaalaan bacaha mar kale la isticmaali karo hase yeeshee dadka waa laga iibinayaa kenya ayaa waxay noqotay waddankii labaad ee afrikada bari ee u hoggaansama sharcigan lagu xakamaynayo bacaha iyadoo dalka ruwanda uu go'aan noocan oo kale a uu qaatay sannaddii labada kun iyo siddeeddii yunis deqow star f m nairobi